بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا darsigeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda soddon iyo toddobaad min suurati alambiyaa qaala allahu tacaala khuliqa alinsaanu min cajalin sawriikum aayaatii falaa tastacjiluun wayaquuluuna mataa haada alwacdu in kuntum saadiqiin ilaa aakhiri alaayaat waxaa laga soo hadlayay ilaahi subxaana wa tacaala inuu ka soo qisoonayey inuu ka soo qiseeyey qoladii gaalada ahayd oo dhaheen nebiga iyagoo ku jees jeesaya kani kan oo muxamed ah man kii ilaahyadiinna aflagaadhaynayeyba markay iyagu saa leeyihiinna allaha raxmaana xusidiisa kuwa ka gaalooboo ka kufriyey weeyaan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi khuliqa alinsaanu insaanka waa la abuuray min cajalin baa laga abuuray insaanka deg deg baa laga abuuray insaanka waa la abuuray cajuulan xaaluy wuxuu degdegsanayaa ashyaada dee khuliqa alinsaanu min cajalin insaanka wixii laga abuuray insaanka nebi aadam waa waa la yaqaan wixii laga abuuray turaab baa laga abuuray haddana waxaa lagu leeyahay khuliqa alinsaanu waa la abuuray min cajalin ayaa laga abuuray maxaa looga jeedaa marka insaanka sha'nigiisa iyo nidaamkiisa ayaa sidaan ah macnaha weeyaan khuliqa alinsaanu insaankii waa la abuuray jinsul insaan baa looga jeedaa min cajalin kaannahu makhluuqun min alcajal deg deg in laga abuuraaba moodaaba deg degaasaa lagu dabiciyey shaygiiba aan gaarin buu degdegsanayaa deg degguna waa mina shaydaani buu ka ahaada sabirkiisaa yar insaanka markaasaa sidaa laga cabiray xataa waa isaga kii gaalka ahaa dhahayay allahuma in kaana haadaa huwa alxaqa min cindika faamdir calaynaa xijaarata min asamaa aw itinaa bicadaabin aliim deg dega uu degdegsanayo cadaabka iyo ciqaabka culimmada qaar baa waxay dhaheen oo ibnu cabaas laga soo raraya insaankan waa aadam oo markii la abuuray oo nafta la geshay oo naftu laabtiisa soo gaadhay buuba wuxuu damcay araada an yaquuma inuu horey ka istaago naftiiyo weli aan ku dhammaan oo aysan wadagelin buu dabca inuu horey ka kaco khuliqa alinsaanu min cajali miday tahayba insaankii waa la abuuray min cajali marka kaadsinyaha fiican ta'anigaa fiican sugiddaa fiican khuliqa alinsaanu min cajali wixii khayrana in loo degdegaa fiican ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala sawriikum waan idin aragsiin doonaa aayaatii aayaadkayga aayaadka maxaa looga jeedaa intiqaamii wa cadaabii cadaabkayga iyo aargoosigayga waan idin tusi doonaa ee falaa tastacjiluuni ha degdegsanina amarka intuusan weli la gaarin ha degdegsanina ha degdegsanina falaa tastacjiluuni hay degdegsanina cadaabkaas intuusan imaan ka hor kuwa degdegsanaya ha noqonina wayaquuluuna waxay ku qowlayaan kuwii gaalada ahaa oo mushrikiinta ahaa mataa goormow jeerma ayow haadaa kan ahaaday alwacdu ee yaboohaa in kuntum haddaatiin saadiqiina kuwii run sheegay jees jees bay hadalka u leeyihi cadaabka naloo yaboohayo muxamedow goormoo imaanaya haddaad run sheegaysaan intaa cadaab baa imaanaya baa lalahaa weli maanaan arag mataa haada alwacdu yaboohaas iyo cadaabkaas goormuu dhacaya in kuntum saadiqiin qaala tacaala ilaahi wuxuu yidhi low yaclamu hadday ogaan lahaayeen aladiina kuwa kafaruu gaaloobay xiina wakhtiga laa yakufuuna aysan ka dafcin karin aysan ka reebi karin can wujuuhihim wejiyaashooda annaara naar aysan ka celin karin walaa can duhuurihim dhabaradoodana naar aysan ka celin karin walaa hum aysan ahaanin yunsaruuna kuwa loo hiilinayo hadday ogaan lahaayeen lowda jawaabkeeda waa maxduuf in la xadfaana xeel dheeroo waciidka iyadan kusii haybad badan hadday taa ogaan lahaayeen lammaa kaanuu bitilka sifa sifadaa iyo tilmaantaa kumay sugnaadeen gaalnimo iyo istihzaa iyo jees jees iyo isticjaal inay wax degdegsadaan ma ay sameeyeen wey laakiin jahligii baa ka batay jahligii ayaa ka batay weeyaan hadday ogaan lahaayeen wakhtiga arrimahan dhacayaan may dhaheen mataa haadal wacdu cadaabkaan goormu imaanayaa ma ay dhaheen marka cadaabkaan imaanayo aysan wejigooda ka celin karin oo aysan dhabarkooda ka celin karin oo aan loo kaalmaynayn hadday og hadday ahaan lahaayeen kuwo og maanta ma ay dhaheen mataa haadal wacdu in kuntum saadiqiin sidaa ma ay dhaheen wakhtigaasi waa wakhti daran weeye wakhti adag weeyaan cadaabkaa dhinac kasta kaga imaanaya low yaclamu hadday ogaan lahaayeen may ogee aladiina kuwa kafaruu gaaloobay xiina wakhtiga hadday ogaan lahaayeen laa yakufuuna aysan ka reebi karin laa yakufuuna aysan ka reebayninoo waxba ka celin karin ka difaaci karin can wujuuhim wejiyaashooda an naara naarta walaa can duhuurihim dhabarradoodana naar aysan ka difaaci karin walaa hum aysanna ahaanin yunsaruuna laa naasira lahum min cadaabiillaahi aysan mid gargaarax aysan helaynin lamaa kaanuu bitilka sifa ama lamay dhaheen wayaquuluuna mataa hada alwacdu bal iskaba dhaafe ta'tiihim ta'tii way u imaanaysaa him iyaga saacaddii baa u imaanaysaa ta'tii way u imaanaysaa saacaddu him iyaga baktatan iyadoo kada ah deg deg ayay ugu imaanaysaa si kada ah oo deg deg ah ayay ugu imaanaysaa bal ta'tiihim baktatan si faj'a ah oo deg degay ugu imaan fatabahatuhum markaasay wareerinaysaa tabahatu hum iyaga ayay saacaddu wareerinaysa kuwa jaanjaan ah bay noqonayaan oon waxba la socon oo xayraan ah falaa yastadiicuuna ma awoodayaan raddahaa celinteeda saacaddii iskama celin karayaan walaa hum manaysan ahaanin yundaruuna kuwa loo koranayo loo kaadinayo inay toobad keenaan ama inay cududaartaan wakhti iyo fursad la siin maayo saacaddiina iskama celin karayaan oo ma dibdhigi karaan iyagiina toobadkeen iyo cududaarasho laga aqbali maayo saacadda ay degdegsanayaan sidaas bay ugu imaan doontaa si kada ah oo baktatan ah qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaqad xaqiiqiya istuhzia waxaa lagu jeesjeesay birusulin rusul baa lagu jeesjeesay min qablika adiga hortaa ayaa rusul lagu jeesjees rusul ilaahay oo tiro badan oo kaa horreysay ayaa lagu jeesjees fa xaaqa waxaa ku degay oo koobaabay biladiina kuwii sakhiruu jeesjeesay oo minhum iyaga ka mid a gaaladaas gaaladii jeesjeeska la yimid waxaa ku degay maakii kaanoy ahaan jireen bihi maagaba yastahzi-uuna kuwa ku jeesjeesa waxay dhayalsan jireen ama ku jeesjeesi jireen ayaa ku duldegay oo ku dhacay macnaha waa halaagsameen wey cadaabkii baa ku yimid wey waa la baabi'iyey wey fa xaaqa biladiina sakhiruu minhum maa kaanuu bihi yastahzi-uun qul waxaa dhahdaa nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam man kuma yakla'ukum idin xifdinaya idin waardiyeynaya billeyli hameenkii iyo wannahaari maalinkii min araxmaani allah raxmaan ayaa idinka waardiyeynaya haddii ilaahay idin damco inuu idin baabi'iyo xilli hameena ama xilli maalina yaa idinka waardiyeynaya ilahay miyaa iska waardiyen ka dhaan hameen iyo maalin midna waa maya man yaxfadukum wey man yakla'ukum yaa idin xafidayo idin waardiyeynaya billeyli iyo wanahaari hameenka iyo maalintii min araxmaani min ba'si raxmaani allah raxmaanka ba'sigiisa iyo balaadiisa cadaabkiisa yaa idinka difaacaya hadduu ilaahay soo deji bal iskaba dhaafe hum iyagu can dikri rabbihim rabbigood xusidiisa mucriduuna weeye kuwa ka jeedo ka jeensaday can dikri rabbihim mucriduuna weeyaan laa yatafakkaruuna walaa yactabiruun ma cibro qaadanayaan mana fakerayaan bool iskaba dhaafi hum iyagu mucriduuna way kuga jeensaday can dikri rabbi am bale lahum iyagama waxaa u ahaatay aalihatun ilaahyo ilaahyadaasoo tamnacuhum ka mancinaysa tamnacuhum iyaga mancinaysa oo ka ilaalinaysa cadaabka min duuninaa naga sokaan lanaba ma waxay leeyihiin ilaahyo ilaahyadaasoo ka mancinaya cadaabka oo min duunina hanaga duunka yaga ah cid aan hanaga ahayn ooy ilaahya ka dhigteen oo cadaabka ilaahay ka difaaci ka dhameeyey leeyihiin oo hanaga khayrka naga ah anaa idiin sheegaye kuwa ay ilaahyada ku sheegayaan laa yastadiicuuna ma awoodaan ilaahyadaa beenbeentahay nasra anfusihim naftooda inay u heeliyaan oo u nusreeyaan ma awoodi karaan haddaysan naftooda wax u tari karin cidda caabudayna waxuma tari karaan walaa humanaysan ahanin ilaahyada u celi minnaa xagga yaga yusxabuuna yumnacuuna kuwana laka mancinayo ilaahyadaas annagu markaan baabi'inaynana kuwa maaha nalaka mancinayo oo nalaka badbaadinayo oo nalaka celin karo walaa hum ilaahyadaasi maysan ahanin minnaa annaga xagga yaga yusxabuuna yumnacuuna weeyaan kuwa nalaka mancinayo marka ilaahyadaasi naftoodana waxuma tari kadho oo waa caajisiin ducafo ah mana aha hannagana cidina nagama badbaadin ka dhag weye bal iskaba dhaaf ilaahay wuxuu yidhi matacnaa waa u raaxayna haa-ulaa'i kuwan iyo wa aabbaa'ahum aabbayaashood xataa daala ilaahu kaga dheeraaday calayhim dushooda alcumuru cumrigii iyo waktigii ilaahu kaga dheera qolooyinkan fursad dheer baa la siiyey iyaga iyo aabbayaashii ka horreeyey waxaa loo dhiibay adduunyi waa la arsaaqay cimrigoodii baa dheeraaday barwaaqay ku sugnaan jireen markaasi waxay moodeen weligood inay barwaaqadaan haysanayaan xataa daala calayhimulcumuru ilaahu kaga dheeraaday ilaahay wuxuu yidhi afalaa yarowna mayaysan arkaynin aysan u jeedin annaa hanagu naati larda ardada inaanu imaanayno oo u qasdayno nanqusuhaa xaal aan nahay kuwa kasoo nusqaaminaya min adraafihaa dacladeeda dee annagaa annagaa naatil arda u tegayna waxa weeyaan ilaahay ciidamadiisa u diraya ciidamo daacada iyo qusaad iyo casaakir baa gelaysa wey annaa naatil arda nanqusuhaa xaalaan soo gaabinayno soo nusqaaminayno min adraafihaa ardada dacaladeeda way nebigaa soo furanaya calayhi salaatu salaam muslimiintaa lagu salladaya ah dhulkii gaaladu ka talinayeen baa soo yaraanaya soo yaraanaya soo yaraanaya marka waxaa la leeyahay dee suuraddu maadaama ay maki ahayd dee aayaddan in sidaa lagu fasiro oo xilligaas la yidhaahdo markaas dee aayaad ka mid ah madiine kusoo degay iyo in la yidhaahdo macno kale la siiyo oo la yidhaahdo afalaa yaruuna ma waysan u jeedin annaa anagu na'ti larda ardada inaan u imaanayna waa maxay ardada mulkiga iyo dowladdu ka jidhay qolad meel haysatay awood lahayd dhulkoodii iyo mulkigoodii iyo boqortooyadoodii inaan u imaanayno nanqusu xaala nusqaaminayno min adraafihaayo dowladdii ballaarnayd oo adduunka waa ka telin jidhay ama xoogga lahayd in baabah laga dhigayo dhulkeedii lasoo nusaaminayo lasoo yaraynayo awoodeedii dowladdii dhumayso ee dowladaha waaweyn adduunka way gumaysan jiray ama qabla alislaam haysan jiray sidaasaa ku dhacday na'ti alarda nanqusuhaa min adraafiha ama markaase waxay dhahayaan markii dowladdaa weyn meesha inta ka baxda awoodda lahaan jirtay dhulkeedii iyo waxay ka talin jireen ay noqoto meel aan wax awoodle aysan ka talinayn bay waxay dhahayaan waxaan ahaan jirnay waaba waddankan waxaa ka talin jiray dowlad xoog leh ama dowlad fiican ama dowlad intaasoo waddan isku haysatay intaasoo gobol iyo wixii la mida waysan u jeedin annaa na'ti alarda nan kii boqortooyadaa maamulayay dhulkuu ka talin jiray in lasoo yaraynayo lasoo nusqaaminayo lasoo nusqaaminayo awooddiisa soo gaabanayso nanqusuhaa min adraafiha ama nebiga iyo muslimiinta inta lagu salloodo gaaladii gacantoodii laga soo saarayo sidaa mayaysan u jeedin afahuma iyagaa alqaalibuuna marka ah kuwa qaalibiinta ah ee qaalib noqonaya ma iyaga ah iyadoo xaaladdu ay sidaa tahay mise waa kuwo laga adkaaday waxay noqonaysaa haddii kuwii hore saa ku dhici jireen kuwaan maka joogaya gaaladan afahumulqaalibuun ma iyaga ah kuwa qaalibka noqonaya mise waa kuwo maqluubuuna laga qaalib noqonayo waa laga qaalib noqonayaa wey qul waxaa dhahdaa nebiyullaahi maxamedo calayhi asalaatu wasalaam innamaa undirukum anigu waxaan idinku digayaa oo idinku cabsigelinayaa bilwaxyi waxyiga iyo qur-aanka taas baan idinku cabsigelinayaa walaa yasmacu ma maqlo assummu kuwa dhagahla asam jamceedii assummu kan dhagahala hal xabaa maaha waa jamc assummu kuwa maqal kala aan wax maqlaynin dhagahala ma maqlaan adducaaa yeeridda idaa maa yundaruuna idaa yun idaa maa yundaruuna marka loo digayo marka loo digayo xag rabbi digniin looga keeno ma maqlayaan digiddaas ma dhegaysanayaan digiddaasna xag rabbi bay ka timi ee nebigu wuxuu isagu iska wata maaha marka nebigu waxay ka dhigan taha anugu xag rabbi baan idinka soo gaarsiinayaa waxyigaanaan idinku digayaa laakiin walaa yasmacu summu kuwa dhagahala oo maqalkala oon wax maqlaynin ma maqlaan adducaa yeeridda idaa maa yundaruun marka waxay ka dhigan yihiin ka summi wax dhagala alladiina laa yasmacuuna alkalaama hadalka aan maqlayn walindaara digiddana aan maqlayn ma wacdoomayaan mana cibro qaadanayaan walain masad hadday taabato hum iyaga nafxatun taabasho yar nafxadu waxa weeye faclatun in yar oo min cadaabi rabbika nafxa waxa weeye in yar oo qaliil ah oo min cadaabi rabbika shay khafiif wax yar oo cadaabkii looga digay ah hadduu ku dhacdo layaquulunna waxay ku qowlaya ku qowleen oo dhaheen yaa weylanaa halaaganaga innaa hanaw kunnaa waxaan ahayn daalimiin layaquuluun waxay ku qowlayaan saasay dhahayaan annagaa daalimiina bay dhahayaan rusushii ilaahay baan beenin dulmi baan ku dhacna calaacal bay samaynayaan ilaahay wuxuu yidhi wanadacu waxaan u dejinaynaa almawaasiina miisaanaan dejinaynaa miisaano mawaasiin miisaanadii alqisda almawaasiina oo jamca baa alqisda oo mufrada sifa uta waa masder mubaalaqa darteed saasuu sifa ugu noqonaya wanadacu waan dejinaynaa almawaasiina miisaanada alqisd liyowmi alqiyaamati fii yowmi alqiyaama maalinta qiyaamada dhexdeeda miisaano cadaalad ah ee caadilaan dhigaynaa addoommada acmaashoodaa la miisaamayaa falaa tudlamu nafsun nafna laga dulmin maayo shay-an waxba xasanaad uu sameeyey qof laga yaraynaya ma jiro xumaan qof sameeyey oo mid kale uusan samayn loogu darayaana ma jidho sidaas weeyaan falaa tudlamu nafsun shay-a wain kaana hadduu yahay camalka qofka uu sameeyey midqaala xabbatin xabbad midqaalkeed oo min khardalin geedka khardalka la yihah sagarxuud bay dhihi jireen culimmadu waa xabad yar oo khardalka oo kale ah hadduu yahay qofku waxa uu la yimid ataynaa waan la imaanaynaa bihaa iyada waan la imaanaynaa wax yar hadduu la yimid camala khardal baa ka soo qaad waanu soo xaadirinaynaa waanu keenaynaa macnaha fii gaayat alqilla waalxaqaara wax yar oo xaqiira camal yar hadduu yahay xataa ataynaa bihaa ataynaa waan la imaanaynaa bihaa iyada yarida darteed baa khardalka macnaha tusaale looga dhigay macnaha weeyaan ilaahay wuxuu yidhi wakafaa waxaa ku filan binaa annagaa ku filan kafaa faacilkeeda wakafaa binaa annagaa ku kaafiya xaasibiina xaalanaa kuwa isaa wax xisaabiya kuwa xisaabinaya annagaa xisaabtooda ku filan addoommada acmaashooda annagaa ku filan weeyaan shay shay nooga darmanaya male awood baan u leenahay faxaqiiqun bilcaaqili marka qof caaqila waxaa la gudboon an yakuuna calaa ashaddi alkhawfi minhu cabsitan ugu daran inuu ka qabo oo ay kaga jidho xisaabtaa imaan doonto inuu macnaha ka baqayo qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaqad xaqiiqee aataynaa waxaanu siinay muusaa nebiyullaahi muuse iyo wa haaruuna nebiyullaahi haaruun waxaanu siinay alfurqoona furqaan baanu siinay atowraat weeyaan kitaabkii towraad la dhihi jiray towraad alfaariqa kala saadhay bayna alxaqi waalbaadili xaqi iyo baadilkii walhudaa waaldalaal baadinimadii iyo ma garanaysaa hanuunkiina kala saadhay furqaankaasaanu siinay walaqad aataynaa muusaa walaqad aataynaa muusaa wa haaruuna alfurqaan waa laba nebi oo walaalaa weeye labadaa nebiba waanu siinay weeyaan alfurqaana kitaabkaas baanu siinay kitaabkaas waa loo soo dejiyey wa cizatii wa jalaalii baan ku dhaartay laqad aataynaa waxaanu siinay acdaynaa muusaa iyo wa haaruun alfurqaana ayaanu siinay labadoodu waa walaalo kitaabka weyn ee faariqan bayna alxaqi waalbaatil ah kaa ayaanu siinay weeyaan walaqad aataynaa muusaa wa haaruuna alfurqaan wadiyaa'anna waanu siinay iftiin iyo wadikraa dikri diyahaas iyo dikrigaas lilmuttaqiina u ah wadiyaaan iftiin iyo wadikran lilmuttaqiina wadiyaaan buu u yahay lilmuttaqiin wadikran buu u yahay lilmuttaqiin kuwa muttaqiinta ah diyaa'an wa tadkiiran lilmu'miniina almuttaqiin ayuu u yahay kitaabka isaga ah tilmaamahaas buuna leeyahay walaqaatanaa muusa wa haaruuna alfurqaana alfurqaana baan siinay wa diyaa'an iyo wadikran labadaas kitaabka tilmaamihiisa ay ka mid yihiin kitaabka wuxuu yahay jaamic mid oo jamciyado tilmaamahaas buu leeyahay waa diyaa'an wa nuuran kitaabka isaga ah waa dikran waa dikri iyo cido iyo wacdi qofkii waansamaya ku waansamaya qofkii macnaha cibro qaadanaya ku cibro qaadanaya marka kitaabku tilmaamahan buu jamciyey isagoo hal kitaabah waa kitaabka towreed tilmaamahan leeyahy markaasoo misna lilmuttaqiin waxaa gaar loogu sheegayaa iyagaa kuwa ifsanaya oo ku camalfalaya oo qaadanaya ah muttaqiintu waa kuwe marka alladiina kuwa weeyaan lilmuttaqiin alladiina muttaqiintaas hum iyagu alladiina kuwa weeyaan yakshawna rabbahum rabbigood ka yaabaya bilqeybi xaalay ku sugan yihiin maqnaansho iyagoo maqan aan dee weli rabbigood arag bay ilaahay ka cabsanayaan aan ilaahay arkinin weli may arag ilaahay waxay ku ogaadeen nadarka iyo istidlaalka iyo daliilka inay rabbi leeyihiin waa loo sheegay waa rumeeyeen ilaahay bay ka cabsanayaan iyagoo aan aragba rabbigood bay ka baqayaan iyagoo aan weli arag ilaahay waa rumeeyeen may arag weli malaa'igtiisa waa rumeeyeen may arag kutubtiisa iyo rusushiisa iyo yowmal aakhirkay rumeeyeen qadarkay rumeeyeen khayrihi wa sharihi waka sidaas buu ula yimaada haddaba fiiri alladiina yakshawna rabbahum waxaa kaloo ka xaalayn ka dhah bilqaybi xaal ahaaday rabbigaas ku sugan yahay alladiina yakshawna rabbahum bilqaybi isagoo ilaahay ka maqan yahay isan weli macnaha waxa weeyaan inaa faacilka ka xaalaysid iyo inaa mafcuul ka xaalaysid labada waa lagu ogoliyay wahum iyagu min asaacati saacadda qiyaamada xaggeeda kuwa mutaqiintaay mushfiquuna kuwa ka baqaya wey waa ka cabsanayaan wahum min asaacati mushfiquuna halkaas bay dareenka qabaan oo ka baqayaan ka walbahaarayaan ilaahay wuxuu yidhi wa haadaa qur-aankan qur-aankan cadiimka ah dikrun dikri weeyaan dikrigaasoo mubaarakun la barakeeyey kaasoo anzalnaahu aanu soo dejinnay waa kitaabun cadiimu shaani ah fiihi dikrun liman tadakara qofkii waansamaya dikri baa ugu sugan wacidatun liman itacada qofkii wacdoomaya wacdi baa ugu sugan misna waa mubaarak kitaabkaani waa kaiiru اkhayr kitaab khayrkiisa la badiyey weeye dhan kasta wey khayrkiisu haddii waxa weye lagu camal falo haddii la isku akhriyo haddii lagu laisku xukumo mubaarakun weeyaan kaasoo weliba anzalnaahu aan soo dejinnayo luqadeenna weliba aan ku soo dejinnay carbeed luqalcarab ayaa lagu soo dejiyey afa antum ma idinkaa lahu isaga munkiruuna inkiray carabi afa antum idinku afa antum ma idinkaa lahu isaga munkiruuna kuwa inkiraya afa antum idinku lahu qur-aanka munkiruuna kuwa inkiraya mayaati macnaha qur-aanka saa u muuqda oo u barakaysan oo ilaahay soo dejiyey afa antum idinku lahu qur-aanka mayaa munkiruuna inkiraysaan warma qur-aanka ilaahay baa inkiraysaan reer markaa markaa lala hadlay ciddii la mid oo dhanna waa la mid qur-aanka noocaas oo ilaahay saa ku soo dejiyey afa antum lahu munkiruun sidaa weeye marka kitaabkaasi waa kitaabka ilaahayna ku manaysay oo barakada badan oo sharafta badan oo ilaahay subxaana wa tacaala innaga ina siiyey weeyaan subxaana wa tacaala waa kitaabun mubaarakun weeyaan ilaahay baa barakeeyey qur-aanka cadiimka kaiiru lkhayr wey qofkii awaamirtiisa raaca wuxuu ka reebayna kaara anzalnaahu kaasoo aan soo dejino nebi maxamed baa lagu soo dejiy tilmaanta koowaad waa soo marna waa mubaarak tilmaanta labaad waxa weeyaan kaasoo anzalnaahu afa antum lahu munkiruun waana u cadiya waa loo cadeeyey markaase hadba wax dhahayeen adqaasu axlaamin iyo bal iftiraahu iyo bal huwa shaacirun iyo falyatinaa biaayatin kamaa ursila awaluuna iyo hadba waxbay ku hadaaqayeen hadba waxbay dhahayeen war kitaabka noocaasa oo sidaas oo luqadiisa aa garanaysan luqadiina lagu soo dejiyey oo sharaftaa iyo barakada ilaahay geliyey weeye kitaabkan isaga ah saasaa loo tilmaamo marka kitaabkeennu sidaa weeyaan saasuuna ku barako badan yahay wakti kasta iyo zaman kasta iyo dowlad kasta iyo meel kasta buu u suubadaa in lagu maamulo lagu hogaamiyo lagu macnaa hago darsigeennu intaasuu ku egyahay wallahu subxaana wa tacaala aclam sawaab